بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan ku soo jirnay kitaabkii kashfu shubahaad oo sheekh maxamed cabdulwahaab uu iska lahaa inagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin waxaan soo gaarnay shubhada sagaalaad waxay leeyihiin sideed noogala mid dhigaysaan mushrikiintii horreeyey oo kale annagoo towxiidka ku dhawaaqayna oo in la soo saari doono iyo qiyaamadii rumaysan oo dukanna oo soonna mushrikiintii horena saas ma aanay ahayn wax shaqaa nagama dhexeeyaan maxaad maaragtay xukunkoodii oo kale noo siinaysaanay leeyihin jawaabta afraad waxay tahay sheikhu wuxuu leeyahy wa yuqaalu aydan haddana waxaa kaloo lagu jawaabayaa aladiina xaraqahum caliyu bnu abi aalibin radia allahu canhu binnaari nimankii uu caliyu bnu abi aalib uu dabka ku shiday kulluhum yaddacuuna alislaama dhammaantood waxay sheeganayaan inay muslimiin yihiin wahum min asxaabi caliyin radia allahu canhu waana cali bayba la socdeenba ay lahaayeen waa jecalna wa tacalamu alcilma min asaxaabati cilmigana saxaabadii ka barteen walakin ictaqaduu fi caliyin midla ictiqaadi fi yuusufa wa shamsana waamhaalihima lakin caliy bn abi aalib bay waxay ka ictiqaadiyeen sidii yuusuf iyo shamsaankii aan ka soo hadalnay oo maaragtay ku noolaa muxuu ahaa sheekh maxamed cabdulwahaab meelihii uu joogay ayaheeda ku noolaa oo wax xun laga ictiqaadsanaa iyo amhaalihima kuwa iyaga shabahay ictiqaadkaasoo kale ka ictiqaadiyeen marka cali bn abi taalib nimanka uu gubay saxiixulbukhaariga yaa sheegaaya oo cikrima waxaa laga wariyey inuu yidhi cali bn abi taalib baa waxaa loo keenay niman zanaadiqa ah markaasuu gubay markaasaa ibnu cabbaas sheekadii la gaarsiiyey wuxuuna yidhi haddii aan aniga ahaan lahaa ma aanan gubeen sababta rasuulku sal l slm wuxuu yidhi laa tucadibuu bicadaab illah cadaabka alle wax ku cadaabinina wala qataltuhum dil caadi aan dili lahaa marka dadka naar laguma cadaabo dab laguma cadaabo dadka ilaaha dab wax ku cadaaba marka waa dili lahaa buu le caadi waan u dili lahaa sababta waa niman gaala ah oo ridoobay ibnu cabbaas wuxuu soo daliilsaday qowlkii rasuulka sal l slm man badala diinahu faqtuluuh qofkii diinkiisa bedela dila sheikhu marka wuxuu leeyahay fakayfa ajmaca asaxaabatu calaa qatlihim wa kufrihim nimanka cali uu maaragtay gubay sidee saxaabadu isugu waafaqeen dilkooda iyo inay gaala yihiin atadunnuuna ana asaxaabata yukafiruuna almuslimiin ma waxaad u malaynaysaan adinku in saxaabadu ay dad muslimiina gaalnimo ku xukminayaan am tadunnuuna mase waxaad u malaynaysaan ana alictiqaada fi taajin wa amhaalihi laa yaduru walictiqaada fi caliy bn abi aalib yukafir mise waxaad u malaysaan in haddii wax laga ictiqaadiyo ninka taaj la yidhaha iyo raggii lamidka ahaa ictiqaadkaas aanu waxba dhibaynin haddii cali bn abi aalib wax laga ictiqaadiyana ay gaalnimo keenayso jawaabta shanaad waxay tahay oo shubhadii ahayd mushrikiintu towxiidna ma rumaysnayn salaad iyo zaka iyo soon iyo waxna ma rumaysnayn annaguna waxaas dhan waan rumaysannahay sideed iskula mid isaga kaan dhigteen waa tii dhowr jawaabood aan soo sheegnay jawaabta shanaad marka waxay tahay sheikhu wuxuu leey wa yuqaalu aydan waxaa kaloo la leeyahay buu yidhi oo lagu jawaabayaa banuu cubaydin alqadaaxi aladiina malakuu almagriba wa misra fii zamani bni alcabaas kulluhum yashhaduuna an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulu اllah wayaddacuuna alislaama wayusalluuna aljumcata waاljamaaca wuxuu ku leeyahay nimanka la dhihi jiray banu cubayd alqadaax ee galbeedka maaragtay afrika qabsaday iyo masar waqtigii cabaasiyiinta dhammaantood waxay qiraayeen laa ilaha illa allah moxameda rasuulu llah islaamnimana waa sheeganayeen jumcada iyo jamacadana waa dukanayeen marka niman ismaaciiliya ay ahaayeenoo maaragtay gaalnimo qarsanaaya oo haddana sheeganaya inay maaragtay farcii rasuulka ay yihiin sala alla ly slam dacwadiisu waxay ka soo bilaabatay maqrib iyo waddamadaas maaragtay marooka iyo tunis iyo meelahaasi ka soo bilaabatay sanadku markuu ahaa laba boqol sagaashan iyo lixdii hijiriyada marka saxaabadu caayi jiray axkaamta shareecadan qaar ka mida waa uu cadilay magaalada mahdiya la yidhaahdo yuu dhisay wuxuuna ku dhintay magaaladaas saddex boqol iyo laba iyo labaatankii ilaa boqol sano iyo masar haysteen sheikhu marka wuxuu leeyahay nimankaa cubaydiyiinta la dhihi jiray oo nasabkaas ashraafta sheegan jiro beenta sheegaayay falamaa adharuu markii ay muujiyeen mukhaalafata shariicati shariicada inay ku khilaafaan fii ashyaa waxyaabo duuna maa naxnu fiihi wax hadda aan ka hadlayno wax aada uga khafiifsan ah ajmaca alculamaau culammadii waxay isku waafaqeen calaa kufrihim wa qitaalihim inay gaaloobeen nimankaas lalana dagaalamaayo wa anna bilaadahum bilaadu xarbin meelaha ay ka talinayaanna aanayba ahaynba maaragtay bilaad islaam wakazaahum almuslimuuna muslimiintii baa maaragtay ku duulayoo maaragtay xataa istanqaduu maa biaydihim ilaa ay ka soo dhacsadeen dhulkii ay haysteen weliba maaragtay dowladdii ayuubiyiinta yaa maaragtay arrintaas samaysay oo ka soo badbaadisay muslimiinta nimankaas oo masar furatay marka dhulkii ay haysteen waa laga soo badbaadiyey oo min buldaani lmuslimiina ee muslimiinta ma dhulkooda ka mid ahaa ee ay xoogga ku haysteen waa laga soo badbaadiyey marka nimanka cali uu gubay iyagu waxay sheeganayeen cali inuuba ilaahay halkaasay gaarsiiyeen marka nimankaa cubeydiyiinta ah ee baatiniyada ah sheikhu wuxuu leeyahay markay muslimiinta ku khilaafeen waxyaaba ka yar waxaa hadda ka hadlayno macnaha tawxiidka wax ka yar waaye ay muslimiinta ku khilaafeen waa lala diraray buu leeyahay dhulkii haystana laga soo badbaadiyey ninkaa musaylimo ah isaga sheekadiisu waxay ku bilaabatay waktigii rasuulka sal alla ly slama yuu u yimid maaragtay rasuulka sal ll ly slama wafdi ahaan oo madiinuu yimid wuxuu dhahayay marka haddii maaragtay xoogaa madaxtinimaa laysiiyo oo maxamed uu aniga maaragtay i magacaabo inaan gadaashiis anugu aan ummadda u taliyo waan raacayaa buu maaragtay u yidhi marka dad badan isagoo wato qoomkiisa ka mid a iyuu magaaladii yimid rasuulkuna sala alla ly slama laan yaroo geed laga soo jaray yuu gacanta ku hayay markaasuu musaylima oo dadkiisii dhex jooga u yimid wuxuu ku yidhi haddii aad laantan i weydiisato kuma siiyaan walan tacduu amra allahi fiika yacni mana dhaafaysid amarka alle maaragtay oo adiga kugu saabsanaa wixii lagu qoray way kugu dhici doonaan haddii aad meeshan ka noqotana adoon maaragtay muslimiin oon hoggaansamin alla waa ku halaagayaa buu yidhi waxaanan kuu malaynayaa kii lay tusiyey inaad tahay rasuulka sal slam riya lagu tusiyey marka rasuulka sal slam riye ayuu ku arkay isagoo laba jijimood oo dahab ka samaysan gacantiisa ay ku jiraan markaasaan ka murugooday buu leeyahay markaasa waxaa lay waxyooday inaan maaragtay afuufo markaan afuufana waa duuleen buu yidhi waxaan ku awilay marka oon ku fasiray laba beenaalayaal oo soo bixi doona gadaashay waxaa caddaatay in ninkii al aswad alcansi ahaa oo yaman ka soo baxay uu mid yahay kan kalena uu ahaa musaylima alkadaab meesha yamaame la yidhaahdo ninkii odayga u ahaa marka waktigii rasuulka sal ly slama yuu maaragtay magaalada yimid marka nimanka cubeydiyiinta ah waxaa loo nisbeeyaa ninkii cubaydillahi almahdi la dhihi jiray oo madaxdooda ka mid ahaa qadaaxna magaciisa waxaa la dhihi jiray maymuun ibnu diisaan nimanka baatiniyada ah ragga asaasuu ka mid ahaa marka masar iyo galbeedka fog ee africa ay mar qabsadeen niman baatiniye ahna waa ahaayeenoo yacni aan salaad iyo soon iyo waxba maaragtay si saxa u aaminsanayn wax walba waa bedelaayeen waxay leeyiin diinku daahir iyo baatin uu leeyahay wax noocaas oo kale ah marka si qaladay wax u fasiraayeen yani bani aadanna waa caabudaayeen nimanka cubeydiyiinta laakiin waxaa la sheegay inay laba u qaybsanaayeen qolo ayaa macaani baatiniyaa aa jirtay dhihi jireen oo nusuustan ka dambaysa marka salaaddii zake iyo waxaa lama imaan jirin marka cilmiga baatinka ay sheeganayaan sheekh islaam ibn taymiya wuxuu leeyahay madmuunkiisu waa maxay waa in allal iyo malaa'igtiisa iyo kutubtiisa iyo rusushiisa iyo maalinka dambe lagu gaaloobo qaybta labaad marka waa maxay waa kuwo iska caamo ah kuwaasu marka waa dukadaan waa soomaan wax muslimiintu sameeyaan ay sameeyaan kuwaasuu marka ula jeedaa maxamed abdilwaab kuwuu ka hadlaa waa kuwaas kitaab kale marka wuxuu ku yidhi maxamed abdilwahaab nimanka cubaydiyada ah sharaa'idii islaamka qaarkooday muujiyeen ilaa muslimiinta way xukumi jireen ma ogtahay oo qaybaha qaar ay ku xukumi jireen masar iyo meelahaas marocco iyo sida la sheegay tunis iyo jumcadii jamaacada marka ma diidi jirin niman qaaliyaala waa samayn jireen iyo muftiin iyo laakiin haddana shirki iyo shareecadii la khilaafana waa lagu arkay munaafiqnimo badanna way ka muuqatay iyo gaalnimo weyn markaas ahlucilmigu waxay isku waafaqeen inay gaala yihiin daartooduna daaru xarbi ay tahay kitaabkiisa oo mukhtasar siira ayuu ku sheegay taas jawaabta lixaad waxay tahay shiiku wuxuu leeya yuqaalu aydan sidoo kale haddana waxaa lagu jawaabaya oo shubhadii weyneed looga jawaabaya oo ahayd sideed noogalama dhigaysaan mushrikiintii aan towxiidkaba qirsanayn oo maaragtay bacdiga diidanaa waxaa loogu jawaabaya marka ida kaana alawaluuna lam yakfuruu ilaa anahum jamacuu bayna ashirki wa takdiibi arasuuli walqur'aani wa inkaari albacdi wa gayri dalika fama macna albaabi aladi dakara alculamaau fi kuli madhabin baabu xukmi lmurtadi wa huwa almuslimu aladi yakfuru bacda islaamih uma dakaruu anwaacan kahiirata kulu noucin minha yukafiru wa yuxilu dama alrajuli wamaalah xataa inahum dakaruu ashyaaa yasiirata cinda man facalaha bilisaanihi duna qalbihi aw kalimatin yadkuruha calaa wajhi اlmizaax wuxuu leeya shiikhu haddii kuwii hore waxa ay ku gaaloobeen ay ahayd inay kulmiyeen shirkigii iyo beenintii la beeninayay rasuulka sal ll ly slm iyo qur-aanka la beeninayey iyo in soo saaridii dambe oo bactiga ahayd la inkiro iyo arrimaha noocaas oo kale ah kulminta ay wada kulmiyeen unbay ku gaaloobeen haddii la leeyahay wuxuu leeyay shiikhu marka famaa macna albaabi aladi dakara alculamaau fi kuli madhabin muxuu yahay marka macnaha iyo faa'iidada ku jirta baabka ay culammadu madhab kasta oo madaahibta afarta ayd ka mid a ay uga hadlaan baabu xukmi murtad qofkii diinka ka baxay baabkay uga hadlaan muxuu yahay muxuu soo kordhinaa marka kaas murtad waa maxay marka waa qofkii muslimka ahaa oo markuu islaam ahaa kadib diintii ka bax waxay sheegeen marka oo baabkaas ku sheegeen noocyo fara badan oo diinka looga baxo oo qofka dhiiggiisa iyo xoolihiisaba banaynaya waxayba sheegeen buu ku leeyay waxyaabo maaragtay dadka samaynaya waxyaabahaas ayba la fudud yihiin ayaga sida hadal isaga hadlay oo carab ka soo baxay oo uu leeyay qalbiga igama jiro ama hadal uu ku hadlay oo uu leeyahy waxay iga ahayd maaragtay cayaar cayaar iyo kaftan bay iga ahayd iyo dhab igama ahayn culammada xanafiyada waxaa ka mid ahaa sheikh la dhihi jiray badru rashiid alxanafi kitaab alfaad ulkufri la yidhaahdo yu alif oo waxyaaba diinka looga baxaayo waxaana sharxay mulla cali qaari ibn xajar alhaytami isagu wuxuu qoray kitaab la yidhaha aliclaam biqawaatici alislaam kitaab lagu magacaabo yani ogeysiin lais ogeysiinayo waxyaabaha islaamka buuriya oo qofka ka saara waxyaaba fara badan buu sheegay jawaabta toddobaad waa maxay loogu jawaabay dadkaa yidhi sidaad isku mid nooga dhigteen annaga iyo dadkii mushrikiinta ahaa ee aan towxiidkaba qirsanayn rasuulkana beeninayey bactii soo saariddana diidayay qur-aankana diidanaa oo waa sixir lahaa annaguna waxaan waan rumaysan nahay towxiidka rasuulkana sal l sl waan rumaysan nahay qur-aankaan rumaynaa bacdigaan rumaynaa waa soonnaa waa salaadnaa sideed marka kuwaas nagalamad dhigaysaan shubhadii ahayd yaa jawaabo fara badan uu shiiku ka baxshay tan waa jawaabta toddobaad marka waxaan leenahay buu leeyahay aladiina qaala allahu fiihim kuwii alla uu maaragtay kaga hadlay aayaddan yaxlifuuna billahi maa qaaluu walaqad qaaluu kalimata alkufri wa kafaruu bacda islaamihim alla ayay ku dhaaranayaanoo hadalkaa gaalnimadaa inaani ku hadlin allana wuxuu leeyahay way ku hadleen hadalkii lagu gaaloobayo diinka looga baxaayey wa kafaruu bacda islaamihim islaamnimadoodii kadibna way ka baxeen diintii amaa samicta allaha kafarahum buu leeyahay shiikhu waadan maqlin alloo nimankaa gaalnimo ku xukminayo bikelimatin hadal ay ku hadleen maca kownihim fii zamani rasuuli llahi sal l slm iyagoo joogay waktigii rasuulka sal l slm wayujaahiduuna macahu oo dagaalkii gaalada lala dagaalamaya kala qayb qaadanaya wayusalluuna macahu la dukanaya wa yuzakuuna zakadiina bixinaya wayuxujuuna xajinaya wayuwaxiduuna tawxiidkiina maaragtay muujisanaya wakadalika aladiina qaala allahu fiihim sidoo kale kuwii maaragtay munaafiqiinta ah ee iyagana alla uu yani kaga hadlay aayaddii ahayd qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun ma alle iyo aayadihiisa iyo rasuulkiisaad ku jeesjeesayseen laa tactadiruu waxba ha cudur daaranina qad kafartum bacda iimaanikum iimaankiinni kadib waad gaalowdeen fa haaulaa'i aladiina saraxa allahu annahum kafaruu bacda iimaanihim kuwaas alle u caddeeyey inay gaaloobeen markay mu'miniin ahayeen kadib oo hum maca rasuuli llaahi sala allahu alay slam iyagoo la joogay rasuulkii alleh sala lla ly slam wakhtigiisii joogay fii ghaswati tabuuk weliba dagaal gaalidii loogu baxay iyayba la socdeenba muslimiintii qaaluu kalimatan hadalay marka ku hadleen dakaruu ay sheegeen annahum qaaluuha calaa wajhi lmasxi inay maaragtay kaftan uun keliya ka ahayd oo aysan dhab ka ahayn fata'amal hadi shubha buu leeyahay shiikhu bal wuxuu leeyahy shubhadan aada ugu fiirso wahiya qowluhum waa middan ay leeyihiin tukafiruuna almuslimiina muslimiinta waad gaalnimo ku xukumaysaan unaasan dad baad gaalnimo ku xukumaynaysaan yashhaduuna an laa ilaaha illa allah wayusalluuna wayasuumuuna dad qirsan tawxiidkii oo salaadaaya oo dukanaaya oo macnaha soomaaya yaad maaragtay gaalnimo ku xukminaysaan suma ta'amal jawaabaha kadibna usii fiirso jawaabta aan ka bixinay fa innahu min anfaci maa fii hadi alawraaq jawaabtaas waxay ka mid tahay waxyaabaha kitaabkan ku yaalla kuwa ugu faa'iidada badanay ka mid tahay marka nimanka munaafiqiinta ah waxyaabaha maaragtay aathaarta ku soo arortay waxaa ka mid ah in iyaga ka miduhu meeruu fadhiyey uu yidhi maa ra'aynaa midla quraa'inaa haulaai annagu maanan arag buu yidhi nimankeennan quraa'da ah yacni culamadii saxaabadu ka wadaa moogta oo kale maana arag buu leeyahay arqaba butuunan walaa akdaba alsinatan walaa ajbana cinda alliqaa waa ku been abuurana aad bay u adduunya jecel yihiin buu leeyahay oo u been badan yihiin oo ay fulayaal u yihiin kulaha nin marka meesha fadhiyo muslimiinta ka mid ah wuxuu yidhi kadabta been baad sheegtay walaakinaka munaafiq laakiin nin munaafiqaa tahay niyo warkan waxaad ugu hadashay in qalbiga islaamnimo aysa kaaga jirin law ukhbiranna rasuula allahi sal ly slm rasuulka allaan marka gaarsiin doonaa warkan fa balaga dalika anabiya sala alla alay slam arrinkii rasuulka sal slm waa la gaarsiiyey wa nazla alqur'aanu qur'aankiiana ka hadlay qaala cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumara wuxuu yidhi fa ana ra'aytuhu ninkii warkaa ku hadlay ee warkiisa la gaarsiiyey rasuulka sal slm waxaan arkay buu leeyahy mutacalliqan isagoo ku dhegan bixiqbi naaqati rasuulillahi sal ly slam xarig caloosha uga xirnaa hashii rasuulka sal l slm tankubu alxijaaratu oo dhagaxyadii ay ku dhacayaan huwa yaquulu isagaa leh yaa rasuula allah inamaa kunaa nakhuudu wanalcabu waa iska dabaalanaynay oo waa iska cayaaraynay buu leeyahay warasuulu llahi sala allahu alayh wasalama yaquul rasuulkuna wuxuu leeyahay abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum saasuu leeyahy rasuulka sal slm ugama badinin intaas marka laba arrin buu jawaabtan toddobaad ku sheegay shiikhu mid wuxuu uga hadlay kuwii maaragtay alla uu kaga hadlay yaxlifuuna billahi maa qaaluu walaqad qaaluu kalimat alkufr kuwa kalena waxaa alla ku xukumay munaafiqiintii maarata ku jeesjeesay alla aayaadkiisa rasuulkiisa inay gaala yihiin oo jeesjees un bay naga ahayd bay leeyihin haddana gaalnimaa lagu xukmiyey marka haddii aan kuu sallimnaba waxa aad sheegayso wixii ay fuqahadu sheegeen kutubtada ku sheegeen markay ka hadlaayeen dadka ridooba iyo waxa riddada keena waxay noqonayaan waxaan qiimo lahayn inay qaldanaayeen culammadaas yaad maaragtay inaad sheegtoo kale ay noqonaysaa sababtoo ah waxay sheegeen culammadu hadallo lagu hadlo iyo ficlo la sameeyo ictiqaad la ictiqaadiyo oo keenaaya qofku inuu gaaloobayo qofkii mukallafka ah haddii ficilkaas ama qowlkaas ama ictiqaadkaas laga helo mana aysan dhihin qofka muslimkaa wuxuu ku gaaloobaa keliya marka ay isugu aruurto isugu timaado oo laga wada helo inuu nebinimo maaragtay sheegtay ama bacsiga inkiray iyo soo saaridda iyo arrimaha noocaas oo kalea ee culimadu waxay sheegayeen uun salaaddii qofku uu dafiro ama sakadii uu diido ama soonkii uu diido iyo arrimahaas mutawaatirka ah oo uu diido ah gaalnimo ugu filan haba tukanaayo haba maaragtay ama ha soomaayo ama maaragtay ha towxiidsanaayo yacni waxaas uu qiraayo oo ku dhaqmaayo mawgii wax kaluu diidayaa jiro oo wixii u qirsanaa la mid ah marka yani salaadii waxba u tari mayso marka hadduu soonkiiba diidan yahay soonkiina waxu tari maayo hadduu salaaddii diidan yahay waxaaso dhan waxu tari maayaan hadduu maaragtay shirki ku jiro oo qof xujadii ku oganta uu yahay marka qof maaragtay shirki iyo rusul la beeniyey iyo qur-aan la beeniyey iyo bacsi maaragtay la inkiray yaa qof ku inkiraa maarata haddii la leeyahay baabkan culammadu ay sheegeen oo riddada ay uga hadlaayaan oo madhab kasta maaragtay laga helaayo de wax maanaa ma yeesheen maxalushaahidku marka waa kaas marka waxyaabaha muslimiinta ay ku ijmaacsan yihiin ka mid taho aan la isku khilaafsanayn qofkii alle iyo rasuulkiisa ku jees jees waaba jees jees iga tuu leeyahay isagu cayaar cayaar iga tuu ku leeyahay inuu gaal murtada yahay culammadu iskuma khilaafsana oo ijmaacaasna waa ijmaac maaragtay culammadu ay ka hadleen marka toddobadaas jawaabood yuu marka shubhadii sagaalaad uga jawaabay shiikhu laakiin haddana jawaab sideedaad uu ku daba qabtayoo wuxuu leey wa min adaliili calaa dalika aydan waxaa kaloo marka arrinkaas ku tusinaya inaanay shardi ahayn qofku maaragtay inuu shirki iyo rasuulkii uu diidan yahay iyo bacsigii uu diidan yahay iyo kadaa iyo in maaragtay aanay shardi ahayn in gaalnimadaas saas u waaweyn ay ku jirto wixii uu diido maaragtay macluum min addiini bidaruura ah uu ku gaaloobayo maa xaka allaahu adiladu waxaa ka mid ah wixii alla uu ka sheegay can bani israa'iila reer bani israa'iil maca islaamihim iyagoo waktigii nebi muuse u joogay dee raacsanaa nebi muuse oo islaam loo xukumayay wa cilmihim aqoonna waa lahaayeen wa salaaxihim dad wanaagsanna way ahaayeen oo salaax uu ka muuqdo annahum qaaluu inay yidhaahdeen baa alla uu ka sheegay limuusa nabiyullaahi muusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha ilaah noo yeel annaga sida nimankaanu ilaah u leeyihiin nimankaa reer bani israa'iil alla wuxuu ka sheegay wajaawaznaa bibani israa'iil albaxra reer bani israa'iil badi baan ka gudbinay waa la badbaadiyey ayagii moogta oo oo fircoonna waa la halaago baddiyu ku maashooday asagii iyo maaratay ciidamadiisa la socday iyagiina waa la badbaadiyey laakiin kuwa jaahiliinaa ku jirayoo waxay yidhaahdeen markii baddi alla uu ka badbaadiyey kadib faatow waxay u yimaadeen way soo mareen calaa qowmin qolo yackufuuna oo ku dul hoganaya oo dul fadhiya calaa asnaamin lahum asnaam ay lahaayeen ibnu jurayj wuxuu leeyahay asnaamay caabudi jireen qoladaas la soo maray oo maaragtay muuqaal lo-doo kalea loo sameeyey asnaam noocaas oo kalea taasaa marka shubhadii inay maaragtay dibiga caabudaan ku dhalisaa la yidhi markaasay waxay ku yidhaahdeen nabiyullaahi muusa yaa muusa muusow ijcal lanaa ilaahan ilaah noo yeel oo noo sameeya kamaa lahum aaliha sida nimankaan hadda aan soo marnaba ay ilaahyaal u leeyihiin qaala wuxuu yidhi marka innakum qowmun tajhaluun adinku waxaad tihiin qolo jaahilinaad tihiin weynida alle yaad jaahil ka tihiin iyo sidoo kale waxaad jaahil ka tihiin wixii ay waajib ahayd in alle laga hufo oo ah inuu maaragtay mid cibaadada la wadaaga uu leeyahay ama wax lamida uu leeyahay ina haaulaai mutabarun maa hum fiihi ba uu yihi nabiyullaahi muusa kuwaani waa kuwo la halaagaayo waxay ku sugan yihiin wa baatilun maa kaanuu yacmaluuna waxa ay samaynayaanna waa wax baatila dagaalkii xunayn markii loo baxana xadiidka abuwaaqid aleythi waxaa ku jirtay wuxuu leeyahy rasuulkan sal l slam la soo baxnay dhinaca xunaynan aadnay waxaan soo marnay buu leeyahay geed gob ah markaasaan waxaan idhi buu yidhi rasuulka allow tani waa daata anwaad ee daatu anwaad noo sameeya sida nimankaa gaalada ay daatu anwaad u leeyihiin waa geed ay maaragtay wax sursuraan oy barakaystaan hubkooday maaragtay ay geedkaas suri jireen markaasay geedkaa dhinacyadiisana fadhiisan jireen oo hogan jireen oo ku ictikaafi jireen markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sal lla ly slama allahu akbar hada kamaa qaalat banuu israa'iila tani waa sidii reer bani israa'iil ugu hadashoo kale ee muuse ay ku yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha qaala innakum qowmun tajhaluun innakum tarkabuuna sanana man kaana qablakum adinku waxaad maaragtay samaynaysaan wixii dadkii inka horreeyey ay sameeyeen rawaahu tirmidiyu wa qaala xasanun saxiix xadiidkaa waxaa wariyey tirmidi wuxuuna yidhi waa xadiid xasan oo saxiix marka meeshaasuu uga hadlay shiikhu oo uu sheegay waxyaabaha looga jawaabayo shubhadii weyneed ay soo deliisanayen dadkaasu oo ahayd see mushrikiintii waktiga rasuulka joogtay aada noogalama dhigaysaan ahayd iyagoo aan alla rasuulba rumaysnayn oo qiyaamana aan rumaysnayn waxaa la leeyahay waxaa arrinkaa ku tusinaaya inaad qaldan tihiin wixii alla uu ka sheegay reer bani israa'iil oo lagu inkiray markay yidhahdeen ijcal lanaa ilahan kamaa lahum aaliha iyo wa qowlu unaasin waxaa kaloo ku tusinaaya maaragtay oo marka jawaabtii sagaalaad ay noqon doontaa marka laga jawaabo hadal ay ku hadleen dad oo min asaxaabati saxaabada ka mid a allah ka raali noqdee maxay yidhahdeen yaa rasuul rasuulka allow ijcal lanaa daata amwaat waa kii aan soo laqbinayn xadiidkii tirmidii iyo imaam axmed ay wariyeen daat amwaad mid wax lagu maaragtay xirxirto oo wax la sursurto noo samee bay yidhahdeen markaasuu ku dhaartay rasuulka sal slm wuxuu yidhi reer bani israa'iil siday nebi muuse ku yidhahdeen oo kale aad u hadasheen adinkuna ijcalanaa ilaahan kamaa lahum aaliha adinkoo yuriyo la macno taha marka waa ku inkiray rasuulka sal slama oo wax maaragtay diinka looga baxaayo inay taha buu sheegay arrinkaas ma aanu dhihin maadaama ay muslimiin yihiin oy salaadahan soomaayaan jihaadna ay ku jiraan qaladaadka noocan oo kalea tawxiidka maarata ku saabsan shibanka dhaha ma dhihin rasuulka sal slm marka mushrikiinta shubahayay leeyihiin oo ay soo arooriyaan marka labadan qiso la sheego reer bani israa'iil wix laga sheegay iyo maaragtay dagaalkii xunayn markii loo baxayay saxaabadii maaragtay la socotay rasuulka sal slm waxay ku hadleen qaarkood wuxuu leeyay shiikhu nimankan macnaha waxay leeyihiin dee ma aani ku gaaloobin marka waxa ay dalbadeen oo yidhaahdeen daata amwaadka naloo sameeyo kuma aanay gaaloobin reer bani israa'iilna kuma gaaloobin ijcalanaa ilahan markay yidhaahdeen marka sheikhu wuxuu leeyahay walaakin lilmushrikiina mushrikiintu waxay leeyihiin shubhatun shubha ayay leeyihiin yudluuna bihaa ay maaragtay ay soo deliilsadaan ay soo xujaystaan bihaa cinda hadi alqisa marka qisooyinkan la sheego labadan qiso wahiya annahum yaquuluuna waxay leeyihin marka mushrikiintii ina bani israa'iila lam yakfuruu bidalik reer bani israa'iil weydiisashadaas ay weydiisteen nebi muuse arrinkaas kuma gaaloobin wakadalika aladiina qaaluu lirasuuli llahi sala allah alay slama sidoo kale kuwii ku yiri nebi moxamed sala allahu alay slama ijcal lanaa daata amwaad geedkaas gobta ah oo kale noo samee oo hubka iyo maaragtay la suranaayo oo la barakaysanaayo weydiisashadaas lam yakfuruu kuma gaaloobin faljawaab jawaabta waxay noqonaysaa an taquula inaad tiraahdo ina bani israa'iila lam yafcaluu reer bani israa'iil haddii ilaahyadii ma aanay samaysanin way weydiisteen un bes wakadalika aladiina sa'aluu nabiya sala alla slam lam yafcaluu sidoo kale kuwii rasuulka sal ll slam wax weydiistay iyaguna wixii ma aanay samaynin oo geedkii wixii nimankii mushrikiinta ay ku samaynayeen ayaguna kuma aanay samaynin walaa khilaafa khilaafna kama taagnuu leeya shiikhu ana bani israa'iila reer bani israa'iil low facaluu dalika haddii waxaa samayn lahaayeen lakafaruu inay gaaloobi lahaayeen wakadalika laa khilaafa sidoo kale khilaaf kuma jiro ana aladiina nahaahum nabiyu sal ll slama kuwaa rasuulka sal ll slama uu u diiday geedkaa wax lagu xirxiranaayo low lam yutiicuuhu haddaanay atiici lahayn waittakhaduu daata amwaad geed wax lagu xirxirtoo la barakaysto ay samaysan lahaayeen bacda nahyi markuu ka reebay kadib lakafur way gaaloobi lahaayeen wa haadaa huwa almatluub midda hadda maarata maqsuudkaahina waa taas buu leeya sheikhu walaakina hadi qisata laakiin qisadan maarata soo aroortay tufiidu waxay kuu faa'iideynaysaa ana almuslima in qofkii muslimka ah bal ilcaalim iskaba dhaaf muslim caadi yahay xataa caalimkii wax yaqaanay qad yaqacu fii anwaacin min ashirki inuu ku dhici karo noocyo shirkiga ka mid a laa yadri canhaa isagoo aanu cilmi u lahayn oo cilmigeedu aanu soo gaarin fatufiidu waxay noo faa'iideynaysaa atacalluma inaan wax baranno waxbarashada aan ku dadaalno tawxiidka barashadiisi waataxarusa oo aan digtoonaanno oo aan is ilaalinno macrifata sidoo kale waxaan ka faa'iidaysanaynaa inaan garanno ana qowla aljaahili qofkii jaahilka awrku isaga hadlaaya ee ahaa atawxiidu fahimnaahu war tawxiidku waa barannay dadka qaar waxay ku leeyihin shan daqiiqa kugu filan toban daqiiqa kugu filan tawxiidka maxaa waqtiga la isaga dhumana markaasuu waqtigiiso dhan waxaa waaye wax maalayacniya ku mashquulsan yahay tawxiidkana waa fahamnuu ku leeyahay mana yaqaano marka sheikhu wuxuu leeyahay waxaan kaloo ka faa'idaysanaynaa inaan garanno qofkan jaahilkaaye leh tawxiidku waan fahamnay ana haadaa min akbar jahli inay jaahilnimo tii u weyneed ayba tahayba markuu ku leeyay tawxiidku waan fahamnay isagoon waxba baranayn wamakaayid shaytaani shaytaanku makriga uu dadka u dego iyo maaragtay keydkiisa iyo dhagartiisa inay ka mid tahay taasi wa tufiidu aydan qisadaas waxay kaloo noo faa'iideynaysaa ana almuslima almujtahida in qofkii muslimka ahay ee dadaalayay ee isagu wixii tabirtiisa ahayd maaragtay la yimid ee dadaalah idaa takallama bikalaami kufrin hadduu hadal gaalnimaa uu ku hadlo wahuwa laa yadri isagoon cilmina u lahayn fanubiha calaa daalika oo lagu baraarujiyo wa taaba min saacatihi isla markaasna uu toobad keeno annahu laa yakfuru inaanu gaaloobaynin kamaa facala banuu israa'iil seer reer bani israa'iil sida ay sameeyeen oo kale iyo waladiina sa'aluu rasuula allahi sal slm iyo kuwii nebi moxamed sal ll slm weydiisteen inuu geedkaas wax lagu xirxiranaayo oo wax la sursuranaayo u sameeyo oo kale wa tufiidu aydan qisadaas waxay kaloo noo faa'iideynaysaa annahu low lam yakfur qofka yaana baldhihin waa gaaloobee oo diinkii u ka baxee fa innahu yugalladu calayhi lkalaamu hadalka waa lagu adkeeyaa takliidan shadiidan adkayn aad u xoog badan kamaa facala rasuulu llahi sala lla ly slam sidii nebi moxamed sal ll slm uu sameeyey marka waa lagu adkeeyaa adkayn aada u daran sababta rasuulku sal ll ly slam asxaabtiisa wuxuu ku yidhi allahu akbar inaha sunan waa dariiqyadii maarata hore loogu dhici jiray buu leeyahay latattabicunna sanana man kaana qablakum dadkiin ka horreeyay dariiqoodaad maraysaan xadwa alqudati bilquda adoonkan waxba ku khilaafeynina marka aad buu ugu inkiray rasuulku sal ly slam wabillahi tawfiiq